waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waatan sahre cidla nuura soo diyaarisay soona jeedinaysa
barnaamijka cawiiska washington waxaad sabti kasta hadahan oo kale ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a qodobadaan idinku hayo caawa iyo caweyskana waxaa ka mid a nin gurbaawi ah iyo aniga oo meel miyaa ku kulannay dabeedna gabadh isku qabsanay dabeedna anigu ninkanaan markii hore isla hadda af soomaaligu maba yaqaano oo aan maaragtay yaraysanayey de gabadhii lama hadlina ninkiiba gacanta qabsatay ilaa hadda sidii aan ula ahayda waa wiil dhallinyaro ah oo ku sugan gobolka sanaag oo sheegay in nin qurbaha ka tegey uu gabadhii u jeclaa ka qaaday weliba hadduu lacag iyo baasaboor iyo ballanqaadyo noocaasiya kaga badiyo ciilmuu qabeene wuxuu sheegay in ninkaasi soo degay uu ka af soomaali badiyey ninkii dalka sii joogay taasaa la yaab ku noqotay waxaa kale oo qaybta dambe ee hal abuurka iyo heesaaga marti noogu ah fanaanka axmed saki oo heese aan kala dhicin caawa inoo qaadi doona aynu ku bilowno sheeko aada u xiiso badan oo dhex martay wiil dalkii hooyo jooga iyo wiil kale oo qurbaha ka tegey oo isku qabsaday gabadh gashaantiya siciid cabdi xasan oo ku sugan magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag oo ah ninka qisadani ku dhacday ayaan kusoo dhaweynayaa barnaamijka cawiiska washington siciid soo dhawow waa ku dhawaay walaal aad baad umahadsan tahay sara cilmi nuur iyo guud ahaan bahda v o a iyo barnaamijka cawiiska washington aad baan idin salaamaya qolka hore magacaygu waa siciid cabdi xasan cirmadow oo jooga magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag waan gartay siciidow maxaad noo haysaa maanta barnaamijka cawiiska washington aad doonaysaan aad nagala qayb gashid barnaamijka waxaa la wadaagayaa kolka ugu horeysa sheeko aan u bixiyey qurbaawi sheekadaas waxaa la xidhiidhaa sahrahay waad og tahay dhawaanahan oo saameyn badan baa dadka qurbajoogtii waxay kuleeyihiin dalka gudihiisa ama dhinaca siyaasadda ha noqoto ama dhinaca dhaqanka iyo bulshada ha noqoto labadaba marka mararka qaar waxaa dhacdaa dee dad badan inay yidhaahdaan dadka qurbajoogtii waxay lumiyeen luuqadii iyo afkii aada iyo aad marka waxaa dhacday aniga waxaa jira sheeke aan alifay oo qurbaawi la yidhaahdo oo kamida buug aan qoran la yidhahdo xuwaano sheekadaas marka waxay ka turjumaysaa nin qurbaawi ah iyo aniga oo meel miyaa ku kulannay dabeedna gabadh isku qabsanay dabeedna anigu ninkanaan markii hore isla hadda af soomaaligu maba yaqaano oo aan maaragtay yaraysanayay inanta marka hore adaad jeclaa ha inanta anaad jeclaada shekodaagna waaba ahayn kow dhe marka inantiiood isku haysataanoo arrinkiinu ammaan yahay oo xaggiina nabadgelya ka jirto unbuu nin qurba jooga idinka soo duldhacay nin qurba jooga naga naga soo duldhacay oo dabeedna meel aroos baan gabadha isugu niyey ninka qurba joogtiina waa kasoo qayb galay waan garta dabeedna waxaa dhacday de gabadhii buu ninkii shukaansaday gabadhiina waxaan arkay ninkii oo gabadhii la taagan annagoo kusoo biiray kulanka haye sheekaana dhex martay adigu markii dambe sheekada waxay kusoo afjarantay gabadhii arrinteeda ma garata waan garta dabeedna anigu dee ma ogeyn qurbajoog aftaxana oo maasayahani inuu jiro gabdhuhuna iminka waxay la haystaan waxaa la yidhahdaa waagi hore soomaaliga waaweynaa lagu hadli jiray dadka hadda dhalinyarada ay ma fahmaan sideedaba waan garta oo waxaynu garanaynaa gabdhaha waagi hore markii dee la ammaanayo ama amwaaniinta sugaanu samaynayaan waxay ku ammaani jireen sida haysaheena hore baan ka aragnay ubax baxay qamar shan iyo tobnaada shamso soo baxaysa sagaal fallaana xilli qoraxdu sii dhacayso dayr curatay maya subaxnimo hooray daruur okoon cidowkeeda dhuraysa dhirta geedaha genyada wax saasaa lagu ammaani jiray waan gartaa iyadoo marka maag loo sameynayo oo lagu shabahayo oo sida genya ugu hoogeysigu rabaysto aan loo oranayn gabadhii toos begeeyo tahay waad usoo eeg tahay quruxdaad ka shaqeeyaa laleeyahay garanaysaa halkaas xadaalo adag bay noqotay anigu dee ninkan waxba iska tirin maaye waxaan u arkaa nin galbeedka ka yimi maaragtay wadamada reer galbeedka waan fahamsanayn afka therefore anigu hees yar oo cumar dhow leeyahay baan in yar kasoo qaatay maxaad ku tidhi waa heestii fad galbeed ka muuqdo fad galbeed ka muuqdo fooda dahab la moodo ama ubax fayoobo aan fara la saarin sidiisaa nuurkaa ufidaya heesta intaana dhammayn baa maarata ninkii qurbajoogaa yidhi halkaa noogu joojiy waad soo ama hatuu ku yidhi erayaad leeday la kaalay eraya aada leedahay la kaalay war anaya halkan ku samayn maayo adigu wax la kaalay baan ku dhaha nanakii dabeedna wuxuu yidhi haddaba aniga eeg anu marka wax- waxaa shakiiga jira erayada miyuu soo diyaarsaday mise hadda meesha ku diyaariyey Eh, taas baanan maogtahay baan ilaa hadda waa la yaabanahay maogtahay waan garta way kaa daadegi weyday waa iga daadegi weyday markaa wiilkii muxuu yidhi qurbajooga ahaa dee qurbajoogii erayadiisii uu qurbaha kala yimi iyo kuwii soomaaliga abu isugu dhex daray gabadhii waan gartay anigana wax ma way ka dhaleeceeyo maadaama aan gabadha ku sheegay fad galbeed iyo ubax iyo way dhaleeceeyo wuxuu yidhi gabdhaha maanta waxaa laguma sheego markaa wax ma ka xasuusataa maansadii inankaasi u tiriyey gabadhii sheekadu idiin socotay ee uu kaa qaaday ha gabadhii sidan ku yidhi wuxuu yidhi horta anigii wuu imaagay marka ugu horeysa wuxuu yidhi adeer inan lama faduusho geel faruuryihiis iyo faynuus baxay iyo faras keenya dheer iyo fad laguma sheegee sidaydaa la faanshaayo filsan loo ammaanaa buli waa ko waa maxay gabadhan geela iyo faraska iyo waxaa ku sheegaysa gabadhu maxay tahay buu leeyahay geela faruuryaa dheerdheer leh welibana faruuran aad ku tilmaamaysaa ha ha hade geela faruuryaadhama gabadha waa baxaayaysaa buu leeyahay gabadha sidanaa sheegayo baa lagu sheegaa buu gabdhaha maanta jooga kuwaasina fahmaya waay dee soo daamaanay waxba kuma haysid meesha waa digdiglada dabeedna wuxuu yidhi filsanay gabadha filsan baa la oran jiray mugta waan gartay xataa heestu ma og tahay habraaca sugaanta fa-day ku socoto fa-day uu ka raacay war waa nin xariifaa ku helay nin xariifa helay waxa weye sugaantii buu baabahay kaga dhigay ba haye nabar gardaraa allaha kaaga dhige ha dabeedna wuxuu yidhi sibsanay fiyooraay facebook la daariya ubax iyo funuusey falfal iyo suqaaray filfil iyo xaw- xataa cuntadiibu ku ammaanaya ma og tahay garanaysay garanaysay sbaisigii dee baasha cuntada dhadhanka u yeelaysay gabadhii markuu intaa yidhi horta waa dhoola cadaysay intaanu sii wadinba maasadii bay dhoola cadaysay filfil iyo xawaashay buu yidhi filfil iyo xawaashay fiish iyo kalluunay mooskoo la fiiqiyo abal iyo farsuugey fiix iyo barwaaqaay furud iyo casiirey roox iyo udgooney laabtob fikriya laabtob weliba fakeraya Ay, dee.
si- laabtob fikriya maskaxdaada wuxuu shaqaynaysaa bule sida combyuutar Mhm, markiiba saasaad usoo daadinaysaa wixii lagu weydiiyo wuxuu lagu weydiiyey ha waan garta ic ic iyo freshey langaruusal five iyo volfo iyo toyotay fajac iyo smuusey fiber yeelaysay dee gabadhuna markaa jaacad bay dhamaysay orayadii waa fahmaysaa mogta haahee fintiya sharaabey samsungka qaar iyo tigna iyo filkeedaay silfar iyo falooray moobilada noocii u dambeeyaa tahay buu yidhi oo maarata tigna iyo samsung iyo alaabahaasaa tahay buu yidhi waan garta my ay fahimaay my ay fahimaay waa indhahaygii mobilka foor ha mobilka fooryaay baabuur la faydaay baabuurada casriga in la fayda ee maaragtay dadku raacraacay lagu dalxiisaan la mid tahay buu leeyahay ee marna saqafka sidaa looga qaaday cadceeda iyo cirkaba la arkay marna lasoo dado ee ha kuwaasaa u dhigantaa buu leeyahay cajiib de kuwaas xaggaa ma joogaan malaha tifiyada ka daawatay idin waa fahmaysaa Ta- tareenka noocaasga tareen fiinta koraya iyo fooq aad u dheeray jiim iyo furaashay mimori iyo falaashay fashion styleay san iyo fallaadhay moonfid iftiimaay sani lagu quslaaya halo waan garta macnaa wuxuu leeyahay qof dee farxaanada oo markii habashwaa lagu quslayo baa tahay aad cajiib filsanay jacaylkii buu yidhi sidii sheer ku faafiyo sidii sheerka mawlada ku jirta soomaaliya ya buu ku faafay maxaa laydhaa filsanay jacaylkii sidii sheer ku faafiyo bluetoska mobilada haqeer la isticmaalo maaragtay haye waxaa ku jira waxa la dhaho sea share ma ogtahay xogaha la isku dhaafsado waan garta marka wuxuu yidhi filsanay jacaylkii sea share ku faafiyo isagu jirkiisu ka hadlaya meel buu sea share u bixiyey ma ogtahay haye bluetoska feedhaha sidii ice fariiseye furfuroo receiverka iyo waxa wii fariimaha cajiib haddii kale fahiimaay isagaa ka fudud oo dhab ahaan ka fiicane whatsapka staaro iyo waxa wii fariimaha dee whatsapka igala socda lankaa buu leeyahay warkaa ninkaas war waa dhameeyey dee gabadhii lama hadlina ninkiiba gacanta qabsatay ilaa hadda sidii aan ula ahayda war nin waxba meesha kaa raacay kow dhe hadda qurbajoogta ma arki karaan qurbajoogta saraay haye qof walba qurbajoog ninkii baan umalaynaya maogta wiliga gabar ku yahayba ya dee waa waxa weeye haddana waxaan isleeyahay bal inuu meelaha kaa dhegaysanayo bal maqshii kolle qofkii kaadeeye sabir hahe jabiil baa leeyahay waa la sabraa maogta adaa ilaahay ku hadhay dee haanaa ilahay ku hadhayo waa u ducaynayaan hadda war kale ma yaallo waxaa ku jira maansada een, inankaasi qurbajooga ahi tiriyey een, abal iyo Ah.
farsuugay een, abalkii waa tufaaxii farsuuga anuu intaan maqlay gobolkaa sanaagunbuu ka baxaa bal iiga waran farsuugaasi Aad waa yaabaa.
maxay siduu u dhadhamaa waa run farsuugu horta gobolkan unbuu ka baxaa cidda dhulka soomaliya marka la eego gobolkan weliba meel migasho la yidhaahdo iyo meel la dhaho gudmo biyo cas buu aada uga baxaa ma garad haye waa geed noo gaaro oo aada u macaan oo danaan iyo macaan isugu jiro oo soomaalida kale aanay aada u aqoonin marka Ee, ma la kariyaa mise sidiisaa lagu cunaa ma sidiisaa lagu cunaa waa midho caadi oo sida situunka oo kale ama cambo oo kale waa caadi caadi waa loo cunaa marka diirka sare maa laga dhalaa mise waa lagu cunaya macadiirkiisa waa okay macaldiirkiisa waa okay waa waa lagu cunayaa marka meelaha xilligan aanu hadda cunaynu ku jiraa magaala noo yaalla magaalada marka ma lagu iibiyaa mise dadka waa la iska siiyaa uun beeraha marka la joogo waa waa waa waa waa la siiyaa laakiin se magaalada waa lacag
de markaan imaado gobolka sanaag waxaan rajaynayaa in farsuug midho farqida la iigu soo guri doono ilaahay idankii weliba blash baa lagugu siin doonaa
waxaan gartay Ya Allah.
siciidow aad baad u mahadsan tahay aadaamuna walaal saara ciidmano
haatana aan idinku wareejiyo wariyaha v o eda sagal saciid faarax oo waraysi la yeelatay fanaanka axmed saki oo ay ku kulmeen magaalada jabuuti sagalay aada iyo aad baan ku salaamayaa farxad gaar bay ii tahay een, dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhanna aad baan u salaamayaa Een, sakiyo intaynaan u gudagelin heesahaaga baaxadda weyn iyo fankaaga ugu horreyn heestaad leeda caawa caweyska aad nagula caweysto adi taageerayaashaadii annaga Een, waxaan jeclahay hees hadda ugu dambeysay oo imika aan soo saaray maqal iyo muuqaalba
darmaan qurxiyo ka tahay kartiyo garashiyo hallay garida igu kaabane kalsoonida idhistaay ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kasii laantaydiye ku jeclay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkay saaran tahay adankoonka ku jeclay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkay saaran tahay Saratay, miyirka lagu kaadsaday oo adnaha kala adag jirtay laxaadada lagu kaciyo laftaa dhabarkiyo ku taal miyirka lagu kaadsaday oo adnaha kala adag jirtay laxaadada lagu kaciyo laftaa dhabarkiyo ku taal ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kasiyalaantaydiye ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kasiyalaantaydiye adankoonka ku jeclay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkay saaran tahay kaanama ku hayahayo
horta degmadeena gomaa kugu dambeysay dalka waxaa igu dambeysay guud ahaan two thousand eigtkii baan ka baxay dalka toban sano ku dhawaad baan kasa galay ka maanaa dalka marka maanta markaan imid farxadaan caadi ahayn baan dareemayaa somalilan baan soo maray calansaarkii jabuuti baan kasoo qayb galay jigjiga sidoo kale insha allah all meel ay soomaali degto o dhan kaliya laab waan salaamaya insha allah waan booqan doonaa cagta waan dhigi doonaa haddii ilaha yidhahdo markaad labadii kun iyo sideed socotay fanka gormaa dowlada markaa gorbay kugu dhaltay jacaylka fanku Een, fanku waxay ku bilowbatay fankaygaba horta labadii kun iyo labaiyo tobankii dhammaadkiisiibuu ahaa markii hore fanku iskaga kahi jiray laakiin een, markii umaan qalab qaadan markii dambe abwaano aada qaali igu ah baa igu dhiirigeliyey oo uu ka mid yahay abwaan oog een, badaryaha sancadame abwaano aada u fara badan baa igu dhiirigeliyey saa darteed baan heesahayga ugu horeeya
qurbaha markaad joogto iyo markaad dalkeena joogto maxaad u xiistaa markaad dalka joogto ku xiisa geli allah wallaahi bilaahi tallaahi anigu habeen iyo maalin qalbigaan idinkala jooga wallaahi qurbaha imika waxay igu daran goormaad noqonaysaa qofka igu dhahdo ma markaan islaan habigo wahan buu qof igu odhaya goormaad noqonaysaa naftaba iga baxaysaba waxaan xasuusanayaa boorinkii cidladii een, cidhiidhigii farxaddan iyo dadka ku garanaya iyo magaalada hargeysa ama jabuuti ha noqoto meel ba ha noqotee dee dariiqi ma ma mari kartidba meel walba oo lagaa garanayaa meel walba oo lagu istaagayaa so halkaana qof yaroo madow yaroo meel yar marayaad ahayd oo ma dhifanka udhexeeya waa kaa
waa tahay fankaaguu badan yahay heestee heestee labada doonaysa inaad noo qabato Ee, waxaan idiin qabanaya inkastoo aan maanta yar xayoobsanahay oon idiin soo daynaya milicsiga indhaha quruxda amaankayga deeqe mixibada kalgacalkaaga naftu kaa maqsuude mede meeday muna meeday kaa maarmi waay hey mede meeday muna meeday meeshii ma joogtay maykidaaray muna maykidaaray aan maako maarma hey bilicsiga intaha quruxda maankayga deeqade bixibada kalgacalkaaga naftuka maqsuute medemeeday muna meeday amaarmi waaye hey medemeeday muna meeday meeshii ma joogte maykidaaray muna maykidaaray aan maako ma arimaw hey maykidaaray muna maykidaaray meeli mabaroobne muujadaan jacayla dhex muquuraya mool baan dhex gelayo micin baan u baahne muujado jacayl baan dhex muquuraya mool baan dhex gelayo micin baan u baahne medemeeday muna meeday ka maarmi waaye hey medemeeday muna meeday meeshii ma joogtay makidare muna makidare anako marimao hey makidare muna makidare meli mabarone
waxaa ii tumay abwaan eh, musician aad qaali u ah oon aada u salaamayo oo sheega bashaar la yidhaahdo oo dee musiciankayga weyn ah ayaa heestaa ii tumay isagaa laxanka lahaa een, midhaha waxaa lahaa een, eh, si- abwaan siyaad ayaa lahaa abwaan siyaad farjar baa lahaa abwaanka markaa ayaa waxaa ka cod wax- een, sheego bashaar baa wuxuu ku daray labadaa kelmadood ee memeega maadaama oon jeclaa inaan sameeyo oon ku heeso af meme and i hope insha allah inaan ku heesi doono haddii ilaha idhaahdo markay noqoto cuntada ama soomaali haddaan nahay waxaa jira cuntooyin aan u gaaru leenahay Nacam.
cuntadee xiisaysaa markaad dabadda ku maqatay ama hadda baad cuntaa intaad joogto Een, waxaan jecelahay horta kalluunka een, hilibka bariiska een, canjeerada ama laxooxda sida loo yaqaano digirta ayaan aada u jecelahay jacayl markay noqoto weligaa jacayl makugu dhacay ha wuu igu dhacay jacaylo fara badan way igu dhaceen een, inkasta oo markuu qofku fanaan noqdo uu jacaylku ka maydhmayaba waayo twenty four hour jacayl baad ku dhex jirtaa laakiin jacaylka fanka ku dhaca waa ka durayga oo kale un hees jacayla markaan qaadayo waan qiiroonaya waxaad moodaa inaan anigu aygu dhacday laakiin ma aqaan waan qalbiga jilicis ee softiga ah ee naxariista badan mooyaane laakiin jacaylkii baa nagu batay batay batay batayoo gebigayga waa jacayl lugeynaya oo lugeynayaan noqonay hees waxaa jirta een magacyaalku ay aada u yaqaanaan Haye.
oo xinaasaha heestaa ka waran n masayr waxaa la yidhaahdo waxa la abwaan la yidhaahdo aada igu weyn oo abwaan abshir la yidhaahdo una aada u salaamayo n runtii qiso anigay ku dhacday maaha qiso abwaanka ku dhacdayna maaha laakiin waa qiso kale oo n dhacday oo aan really uu abwaanku garanayo marka waa nin xaaskii uu qabay fahmi waayey it means wuxuu fahmi waayey qa- wax allaaliya waxay ay jeceshahay Ma- I I mean marka wuxuu leeyahay mashqaca waxaa la yidhaahdaa I think eh, koonfurta waxaa looga yaqaanaa kas baa looga yaqaanaa waa bahal yar raashinka marka eh, jawaanka dhinaca laga geliyo qualitygiisa lagu eego marka sidii mashqac iyo hadhuudh miyaan korka kaa mudmuday sidii madaniya dabkii ma muuqaygaa ku dhibay macaan waad iga heshay ma midigtaa kuu darnayd midigtuna waa lacagta moogtahay marka macaan iyo ubad iyo reer waad iga heshay ma midigtaa kuu darnayd buu leeyahay ma muraaqaa kugu dhacdo malaha waad maqantao jacaylkaygaa ku miray jacaylka qaar baa markuu kugu bato noqonaya xanuun noqdo oo qofkii aanad fahmi waayeysa oo yacni ma waxaad u qaadan laadahay ninkanaad heshay hebel ood jeclayd ood heshay mar keliya ayaad u qaadan lahado muraaquu kugu noqday ma muraayadii baa jabto hinaasu waa maraane buu yidhi ma muraayadii baa jabto muraayadda qalbigaa la yidhaahdaa ma muraayadii baad jabto marta aada xidhantahi iyo muuqaagu maan arkaa yacnuu dharka aada xidhan tahay baan arkayaa muuqaagi iyo un baan ku arkaya yani qof maqan baa to muraayadii jabtayba marka absolutely waa heesaadu macaan dhalinyartuna ay jecel yihiin Een, clip qurux badanna aan u sameeyey clibadayda aada arkaysaane aadka u qurux badan waxaa aada iyo aada iyo aada uga hambalyeynaya oo ka dambeeya every clip kastoon sameeyo oo sameeya ninka la yidhaahdo hatif hatif waa walaaligu qaaliya oo producerkayga waa cameramaankayga aada iyo aad baan u salaamaya aad ba u mahadsan yihiin sagal siciid faarax iyo fanaanka axmed seki oo barnaamijka caweyska washington marti noogu ahaa intaynu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo heestaasi masayr ee codka fanaanka axmed seki sidii mashqaciyo haruun miyaan korka ka mudmuday sidii madaniyo dabkii ma muuqayga ku dhibay macan waad iga heshee